madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa xariga ka jaray dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada baxdo oo loo dhisay qaab casri ah munaasabadda xarig jarka waxaa ku sugnaa maamulka degmada baxdo wasiiro iyo waxgaradka degmada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa ugu baaqay maamulka inay si hufan ay xaruntan ugu adeegaan shacabka maantay waa maalin kale oo reer baxdo maalin weyn u ah aad iyo aadnaan ugu faraxsannahay inaan halkaan maanta ka xarag jarnay xaruntii degmada baxdo oo markii hore goob kale si ku meel gaara ugu shaqaynaysay ilaahay fadligiis sida la wada xusay baxdo waxay ka soo kabatay iyadoon degmo ahayn waxay ka qaaday weliba horumar iyo inay si weyn hore ugu socotay reer baxdo maamulka culamaa udiinka odayaasha dhallinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo gacmaha is haysta ayaad guul weyn dhaliseen oo reer galmudug iyo soomaaliba ay xusan tahay waxaana ka dhashay mirihii ka dhashay waa inaan maanta ay arkayno baxdoo dhismaysa sidaa u socota aan usoo joognay ganacsigii iyo horumar weyn sameeyo maalgashi la sameeyey aan u joogno xaruntii degmada oo si casiya loo dhisay aan tegi doonno goobo kale oo sidaasoo kale u dhismay oo u samaysmay soo kabasho iyo dhisme ayayay ka qaadeen reer baxda kudayaashaad mudan tihiin baxda waxay noqota meel lama jeerto waxaan leeyahay halkaa kasii wada guulaysta goob casriya ku howlgala maamulka degmada guddoomiyuu hogaaminayo waxaan leenahay horumar iyo howl si kastaoo maamulka degmada baxdo ayaa si kumeel gaar ah ugu shaqaynayay xarun kale taasoo hadda loo soo wareejin doono shaqada dowladda hoose xaruntan loo dhisay